kulanku yaa diirada laga saaray arrimo shaqa halowka maalgelinta yaryara iyo sidii lagla dagaalamo lahaya xalista dhimirka welibana kulanka ku qeybgalaya madax kutirsan maamulka koonfur galbeeda kaangobolka baaya iyo bangiyada ka shaqeeya magaalada iyo qeybo shalduwan ee bulshada magaalada intii kulanka dareeriya weliba loonku hadalaya sidii xalloonku helan lahaye in dhalinyarada helana fursado shaqe ee jarana iyo sidii lanka abuuru kora haan kale oo maadaamayo jarana dhalinyaro badan oo shaqalaanta haysata waxaana kumid ee dhalinyaradii ha ku qeybgali kulunka iyo madaxda su-aal weydiyana oo ka-eedana sidii shaqooyin yoon heli karana dhalinyarada maete habraaca macnaa saxda e oo dadka xirfada leh oo laga shaqaaleysiyow maadaama oon aragahayn dhalinyarada geek walha baratay ee derbiyaalka wada fadhiya wasaaradda onagna shaqdii shaqaalaha inta skiilis biyaas dhalinyaraasoo jaamacad wax dhamaay skiilis iyo ku haboon oo wasaaradda un diyaarada jirta iyo ku shaqaysada koran gabdho ganacsada baydhabo oo markaas ganacsado ka jar jare dhalinyarada oo shaqalaanta e linki iska hirow bangiya oo markaas oo microfinansiga biyaan dhaqaalaga biyaan si ganacsi linka abuur dhalinyaraas hoba linki lakiri bangiyaalka wala fududaase sharwaday meel taalo fududaadeen walkasi fududaadeen markan qorshagan ka jartay wasaaradda ganacsiga intii tiimka soo dhalinyarada ee gabdho kuritan iska jaran shaqlaante intii iska hirta wasiirka ganacsiga iyo warshada koonfur galbeed oo usuna meelisay ku hadalay yaa sheegay in yay ganacsatada qayb ugu qaadada koranga helitaanka fursado shaqo iyo biyaayanga
sidee ganacsatada yaryarka loogu xiri karaa bangiyada ama linki bangiga ugu heli karaa wasaaradda ganacsiga warshadaha inta badan waxay aada dadaal u saartaa sidii ay hal abuur ganacsi ay u keeni lahayd sidii ganacsatada yaryarka ay u taageeri lahayd kuwa dhexe iyo kuwa hoose si ay sare ugu qaadi lahayd u gaarsiin lahayd kuwa sare inta badan tababaro noocaasna waa bixinaa waana waxyaalaha aan focuska saarnay ka mid tahay se wad ogtihiin inay fadhiyaanna hadda laga yaabo bangiga i b s iyo bangiyo kaleba wasaaradda waxay diyaarisay in ay ku xirto ganacsatada yaryarka ee bangiyadaas hadda aan sheegay oo ilaa ku dhawaad saddex kun oo ganacsato yaryar ah ay lagu xiray bangigaas si ay uga qaataan diimaha iyo bangiyada kale oo ay bixiyo microfinansiga sida daabshiil iyo salaam bangi adiga shirkadaha bangiyada hadda laga helay stateka taas marka qofka inta badan waxaan focus ka saarnaa in lagu xiro bangiga ka hor in aan siino khibraddii wax uu deyntii uu qaatay uu ku gudi lahaa ama uu hal abuurkii ganacsigii uu la imaan lahaa su-aal qof aan waxba fahansaneen haddii uu bangiga deen ka qaato uuna fahansaneen waxa uu qaatay inuu bangiga dib ugu celiyo ama maxaanku idhaahdaa ganacsigiisa ka hormariyo uun fahansaneen waxaa imaanaysa qofkaasi inuu maxaanku idhahdaa deentii lacagtii in ay ku lunto shaqadiina uu maxaanku idhahdaa meesha kaga haro ugu dambeyntiiyo wasiirka shaqada iyo arrimo koonfur galbeeda maxamed xasan afiqi iyo weliba usadhinihii kiishay ku hadalay caqabado sababiya iyo shaqooyinkii yaraadana ka dowlad ahaana diyaaryoon ayaga in la abuura fursado shaqalaanta oo lagugu baxo karo dhalinyarada shaqaalaha dowladda waxaa laga qaadaa imtixaan dowladdu ay ku mashquushaa laakiin hay-adaha kama warqabtaalyidi oo cidday rabaan ay keensadaan xeerarka hadda la gudbiyaa sheegayo insha allah waqti dhow arki doontaan hay-adna inaysan waxba qaadanin ilaa ay goobjoog ka ahaato wasaaradda shaqada iyo guddiga shaqaalaha rayidka imtixaankana boqolkiiba sagaashan qaadistiisa iyo kormeerkiisa iyo wax ka ogaanshihiisa wasaaradda ayaa lahaan doonta hadduu ilaaha raalli ka noqdo ciladaasna waa cilada keliyao haysataba ay dhallinyarada koonfur galbeed ay shaqada ku waayeen